wareegto uu saxiixay madaxweynaha dalka burundi bia nkurunziza ayaa lagu sheegay in doorashadii lagu waday in la qabto shan iyo tobanka bishan juulaay dib loo dhigay oo hadda la qaban doono ko iyo labaatanka bisha juulaay iyadoo ololahana lasoo afjari doono siddeed iyo tobanka isla bishaasi waddankan ku yaala bartamaha afrika waxaa halakeeyey bilooyin xasilooni darro ka dhashay qorshaha uu madaxweyne nkurunziza ku doonayey inuu mar saddexaad ugu tartama xafiiska ugu sarreeya dalkaasi iyadoo kooxaha mucaaradkan ay ku tilmaameen inay tahay tallaabadaasi midaan dastuurka waafaqsanayn islamarkaana baalmarsan heshiiskii nabadeed ee lagu soo afjaray tobannaan sano oo dagaal sokeeya uu dalkaasi ka socday sannadii labada kun iyo lixdii shanta waddan ee ku bahoobay ururka bariga afrika ayaa waxay isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada burundi iyagoo isbuucani ka dalbaday dowladda inay dib u dhigto muddo laba isbuuc ah doorashada si wakhti loogu helo wadahadallo dhex mara xisbiga talada haya ee nkurunziza iyo kooxaha mucaaradka ah ilaa iyo hadda wadahadalladii hore u dhacay wax natiijo oo ka dhasha ma jiraan doorashooyinka baarlamaaniga dalkaasi oo uu si weyn ugu guulaystay xisbiga nkurunziza ayaa la qabtay sagaaliyo labaatankii bishii mey waxaana qaadacay mucaaradka si weyn ayaana caalamka looga cambaareeyey in ka badan toddobaatan qof ayaa lagu dilay mudaharaadyo muddo laba bilood ka socday dalkaasi iyadoo in ka badan boqol iyo konton kun oo qofna ay u carareen waddamada deriska ah sida ay sheegtay qaramada midoobey